أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin wadahadallo dib uga bilowday xerada xalane iyo kooxda riddada soomaaliya oo fagaaraha keentay mucaarad gacan ku samaysa wararkii ugu dembeeyey ee wadahadalladaas ayaan idiin haynaa dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo sheegtay in ay faa'iido dhaqaaleh oo weyn ka heshay barakicintii xasan gurguurta uu ka sameeyey magaalada muqdisho qaybtii labaad warbixinnadii horumarka biicadde iyo suuqa toddobaadlaha ah ee ka jira degmadaasi dhaqannada dadka deegaanka iyo dhaqashada xoolaha hilibka idahase maxay dadka reer shabeellaha dhexe ka aaminsan yihiin warbixintii labaad ayaan caawo idiin haynaa dagaallo culus oo u dhexeeyey dowladda yemen iyo kooxaha xuutiyiinta oo ka qarxay gobollo dhaca dalkaasi qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heynana waxaa ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo tartan rimaayo ah u qabatay odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka iyo qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo iyana ka qayb galay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faah-faahsan wadahadallo ayaa dib uga bilowday xerada xalane iyadoo kooxda riddada soomaaliyana ay fagaaraha la timid mucaarad gacan ku samays ah oo ay iyadu soo abaabulatay haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wadahadallo dib uga bilowday xalanee iyo xasan sheikh oo fagaaraha keenay mucaarad gacan ku samaysa magaalada muqdisho waxaa dib uga bilowday dadaaladii lagu doonayey in lagu dhexdhexaadiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xukuumadda muqdisho ee uu hogaamiyo xasan gurgurte kulamada oo ahaa kuwo horudhac ah ayay saraakiil ka socday dowladda turkiga xerada xalane kula yeesheen siyaasiyiinta golaha samata bixinta ilawareedyo ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ah ay u sheegeen saraakiisha turkida in aysan ku qanacsanayn dhexdhexaadintooda sababo la xiriira in turkigu ay dhinac yihiin oo ay si toos ah ula safan yihiin xasan gurgurte xukuumadda ankara ayaa ku adkaysatay inay diyaar u tahay qancinta dhammaan dhinacyada balse golaha isugu yeeray samata bixinta ayaa soo jeediyey in turkigu uu ku dabafaylo safiirada reer galbeedka ee khamiista soo socota furaya shirka rasmiga ah ee laysugu keenayo xasan gurgurte iyo mucaaradkiisa arrinta kiiskan ku cusub ayaa ah in maanta ay xalale gaareen siyaasiyiin ay ka mid yihiin cumar cabdirashiid cali sharmaake shariif xasan sheekh aadan iyo daahir maxamuud geelle kuwaas oo sheeganaya in ay yihiin mucaarad doonaya in laga qaybgeliyo wadahadallada siyaasiyiintan oo horey ula heshiiyey xukuumadda muqdisho ayaa hadda ka socda dhanka xasan sheekh waxayna doonayaan in ay reer galbeedka ka gadaan aragtida doorasho qof iyo cod ah waxaana la rumaysan yahay in mucaaradkan cusub ay samaysay villa soomaaliya lama oga waxaa kasoo bixi doonaa wadahadalada maalinta khamiista sida rasmiga ah uga furmaya xerada xalane waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dagaalo culus oo u dhexeeyey dowladda yemen iyo kooxda xuutiyiinta oo ka qarxay gobollo dhaca dalkaasi dagaalo culus ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga magaalada xays oo ka tirsan koonfurta gobolka xudeyda ee galbeedka yemen halkaasoo iska horimaadyo adag ay ku dhex mareen ciidamada dowladda yemen iyo kooxda xuutiyiinta wararka ka imaanaya furimaha dagaalka ayaa sheegaya in dagaaladu ay sababeen dhimasho iyo dhaawac badan oo soo kala gaaray labada dhinac iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada laga qabo in xaaladda isu beddesho dagaal ballaaran oo halis geliya deganaanshiyihii jiray afartii sano ee lasoo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda yemen weliid al qadiimi ayaa sheegay in dagaaladan oo aad u culuslaa lagu dilay tobannaan ka mid a xuutiyiinta wuxuuna xuseyn in ka badan konton xubnood oo ka tirsan xuutiyiinta lagu dilay dagaalka halka tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale wuxuu xaqiijiyey in shan iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda yemen ay ku dhinteen iska horimaadyadaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo faa'iido dhaqaale oo weyn ka heshay barakicinta gurguurte ee muqdisho kenya ayaa si weyn ugu riyaaqsan faa'iidooyin dhaqaale oo baaxad leh oo uga soo hoyday dhinaca soomaaliya tan iyo markii xasan sheekh maxamuud uu majaraha u qabtay maamulka riddada ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho daily nation oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn dalka kenya ayaa shalay baahiyey warbixin uu si weyn ugu lafaguray sida ay kenya uga faa'iiday soomaaliya iyo soomaalida gaar ahaan dhowrkii sano ee u dambeeyey oo uu si weyn u koray dhaqaalaha waddankaasi ganacsatada soomaaliyeed ee u qaxay waddankaasi ayuu wargeysku sheegay in maalgashigooda uu si weyn u kobciyey xarumaha ganacsi ee kenya iyagoo abuuray ayuu yidhi kumanaan shaqo islamarkaana kenya ku xiray suuqyada waaweyn ee geeska afrika khaliijka shiinaha iyo turkiga sida uu wargeysku xusay ganacsatada soomaaliyeed ayaa malaayiin doolar ku maalgashaday kenya gaar ahaan nairobi iyo magaalooyinka kale ee waddankaasi iyagoo abuuray shaqooyin badan oo dhinacyada dhismaha gaadiidka iyo tafaariiqda ah daily nation isagoo sii faahfaahinaya horumarka ay ganacsatada soomaaliyeed ku soo kordhiyeen dalkaasi ayuu sheegay inay dhiseen xarumo ganacsi hoteello suuqiyo iyo shirkado taas oo uu xusay inay abuurtay kumanaan shaqo oo ay ka faa'iidaysteen reer kenya warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in soomaaliya ay tahay suuqa ugu weyn ee kenya u dhoofisa maanduuriyaha qaadka gaar ahaan nooca waddankaasi ka soo baxa ee loo yaqaan mirooga iyadoo xuseyn tan iyo sannadkii labada kun laba iyo labaatan loo dhoofiyey soomaaliya in ka badan toddoba iyo toban milyan oo kiilo oo qaada wargeysku wuxuu sheegay in qaadka muddadaasi loo daadgureynayay soomaaliya ay kenya ka heshay dakhli ka badan laba iyo toban bilyan oo shilin una dhigantaa ku dhowaad boqol milyan oo doolar islamarkaana taageertay ku dhowaad hal dhibic afar milyan oo qof oo reer kenya ah waxaa kale oo warbixintu tilmaantay in soomaaliya ay tahay mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee alaabta kenya loo dhoofiyo iyadoo tusaale usoo qaadatay keliya sagaalkii bilood ee ugu horreeyey sannadkii labada kun saddex iyo labaatan oo ay sheegtay in kenya ay soomaaliya u dhoofisay badeecad qiimaheedu gaarayo lix iyo toban dhibic toddobaatan iyo toddoba bilyan oo shilinka kenya ah una dhiganta ku dhowaad boqol iyo soddon milyan oo dollar cabdi wahaab xubintiina caawa waa inagaynta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada shabeellaha dhexe waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad warbixinadii aan idinkaga diyaarinay horumarka degmada biyacadeh iyo suuqeeda toddobaadlaha ah dadka deegaankaasi iyo siday u dhaqdaan xoolaha iyo waxa ay ka aaminsan yihiin hilibka idaha faysal mahad soomaali oo shabeellada dhexe ku sugan ayaa warbixinadan inoo diyaariyey
من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا
soo fadhiisnaakanne waa hanahayo daahina waayoka waa daawe waxaan dalbanahii daawo ah oo moogtahay awood fara badan laga helayo hiriir jireedba iyo mid caafimaadoo kaleo fara badan allah marka war haygudin hortaan cuno marka cuno kadib horeyso maantaoo kale ay leedahay ee maalinka jimcaha magaalo kastana waxay leedahay meel ay nolosheeda ka bilaabato subax kasta biya cadde maanta waa suuqeeda weli waa aroor hore laakiin magaalada durba way toostay ganacsatadu waxay kala furayaan albaabada dukaamadooda beeralaydu waxay soo rarayaan qudaartii ay goosteen iyo dalagii kala duwanaa ee beerahooda xoolodhaqataduna waxay soo quminayaan xoolaha ay doonayaan in maanta lagu kala iibsado suuqa toddobaad kasta maanta oo kale biya cadde waxay martigelisaa mid ka mid a suuqyada waaweyn ee wilaayada shabeellada dhexe dadka deegaankuna waxay ugu yeeraan suuqa toddobaadlaha maalintaasi magaaladu ma aha oo keliya meel ay ku nool yihiin dadkii degganaa waxay isu beddeshaa xarun ay isugu yimaadaan kumanaan qof ah oo ka kala yimaada tuulooyin degmooyin iyo sidoo kale gobollada dariska waxaa waaye suuqa hadda la joogo waxaa waa beriga biyacadda waaye ayaankiisa waaye aye marka waxaa waaye xaaladiisana waa iska fiican tahay jawigiisa waa fadhaa beriga hadda saaka waxaa nugu ballawda qabowga roobkaa nugu ballawda waa fiican yahay beriga waa sida loo rabo waaye Haye.
jawiga waa degan yahay waran qiyaas xoolaha maalinkana kala kala gado waa fiican yahay maalinkan oo la kala gado eriga waxaa waaye hadda maalinta ugu fiicnad waa saamanka gooniya loo gadaa eriga oo hilibka gooniya loo gadaa idaha gooniya loo gadaa dadka waxaa waaye caadi oo berigatan uu ilaa afgooy dhulkaas balcad waa laga yimaadaa joor waa laga yimaadaa dadkan kalena naxamare ka yimaadeen ilaa mahadnay daafeed xataa qaara ka jooga meeshan marka waddanka waa ballaaran yahay haye qiimaha kale tusaale kale qiimaha neefka birmada oo kale maxaa la siiyaa neefka buuran neefka buuran waxaa la gadaa boqol soddon boqol konton boqol lixdan saas waaye oo aracadka ah ircadka haa idahana
idaha laba boqol neefka bermada halka ugu yar saddex afar hal waa Ilaa afar boqol waa jirtaa ilaa afar boqol waa gaara waa sida wax loo dhaqaalaysta waa dadka isu dhaqaalmaana mogto aad iyo aad hal waxaa waaye waa wuxuu ka dilayaa cunaduu ka dilaya halna waxaa waa dhaqaalka u badihaa haye
marka eriga saasba waa shaqadiisa erka muraadka waxaa waaye waa waa waa erigan eridoy waaye waxaa loo yaqaanaa hilibkiisana waa sida wuxuu soo cartamaya jecebta eriga cun camal uu soo cartama hilibkiisa macaan waaye aad iyo aad marka waaba waaba la jecel yahay waddanka iyo xoolaha joogo haye dadka joogo amba xoolaha joogo Aha.
dadka waa ka dugan yihiin aad iyo aad marka saas waaye maasha allah maxaa leedahay dad badanaa ku dhegaysan doono biyo cadda maxaa leedahay biyacadda biyacadda waxaa waaye barwaaqa sooran Haye.
waaye markii oo ka- wuu ka baxayey xilligii hore u ahaa jirisaan Haye.
waa iska bedeliyey dadkii waa xoogay waa hadda waxaad u qabtaa inuu fiican yahay aad iyo aad marka waa fiican yahay bulshadiisana fiican bulsho fiican aad joogto dad oo nabadgelya iyo ammaana aad joogo ammaankiisu waa sugan yahay maasha allah waa adiga maasha allah Ah.
maasha allah
Ee, suuqa xaaladiisu eh, marba si waaye mar waa kacsan yahay mar waa dansan yahay Ee, hadda waxuu marayaa eh, waxaa laga dareemo waa sarawkac haye Ah, intii ciiddii ciiddii odxiyada Ah.
intii ka dibeeda sarawkac Eh, suuqa xoolihiisu waa waa ku soo darowaya haye marka eh, maasha allah waxaan leenahay allahuma laka alxamdu waxaan joognaa suuqa biyacadaan joognaa haye haa suuqa biyacadda aaduu u fiican yahay waa camiran yahay Een, dadka safarka ilaa jowhar ilaa mahaday ilaa xamaray uso- ay uga yimaadeen dadka oo beec mushtarka intii caadley iyo califool dheere intay u xagaysana waa looga soo safraa aad iyo aad u camiran yahay aad iyo aad alxamdulilah لحدا هيه عن كديقة واسع ذا واسع ذا بيع كدي هيه كرة قد لحدي شن وكلع suuqa lagu iibiyo xoolaha nool waa halbowlaha keliya ee dhaqaajinaya ganacsiga toddobaadka xoolaha ugu badan ee halkan lagu kala iibsadana waxaa loo kala safriyaa degmooyinka jowhar ilaa afgooye qaar ayaana u sii gudba dhanka magaalada muqdisho ganacsiga xoolaha nool wuxuu weli ka mid yahay lafdhabarta dhaqaalaha ee bulshada halkan ku nool iyo guud ahaan gobolka shabeellada dhexe laakiin suuqa kuma eka midka xoolaha lagu iibiyo dukaamada iyo goobaha furan waxaa laga helaa agab kasta oo dadku ay u baahan yihiin qudaarta noocyadooda kala duwan iyo dalagyada beeraha ee xilligan cusub waxaa sidoo kale suuqa lagu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan maacuunta alaabaha guryaha lagu dhiso kabo iyo badeecooyin kale oo dabooli kara baahida bulshada waxaan joogaa degmada oo biicadaan joogaa farsamada shaqada waxa waay moobeelada waa sameeyaa oo yar ha naqdaano oo qooshaashada kuwa yeerarka soolarka saacadda ayo nuuc waxba oo elektroni lagu imaado waa farsamayna haduu layirahdo shaqadeed maanta waa ilaahay kuma samadiida waa shaqadeer waa shidanta maanta waa maanta oo suuqa oo jumcada haa kuwa yar kolkaata adiga laba doolare bar saddex doolar afar doolar shan doolar hal doolar nus doolar waxba adiga shaqadeer wax si waa maya waxaan dhaaf ma laha waa adig nolol maamulki
degmada biicado saaka waxaan lahaa cabitaanle waxaa soo boqotay idaacadda undunis waxaan shiidaa cambo waxaan shiidaa qumbo waxaan shiidaa babaay furlaato ayu nuuc biicaddan joognaa ku soo dhowaada maantoo kaleo jimcaha waxaa waa shaqada maasha allah waa birig birigeyna waayaba haa waa ugu shidanta galaaska cabitaanada oo gaarka ah galaaska meeqa ka dhan galaaski nus doolar waaye waxa dhan isku mid waaye waa cabitaan fadhiyo waa cabitaan fadhiyo waaye waa kaa hubaa hadda waana calacalan agtiisa noogu maakirtiin biicaddu maasha allah ganacsiga magaaladan laguma fahmi karo iyadoo aan la fahmin dhulka ku hareeraysan sababtoo ah waxaa suuqa soo gala inta badan waxa uu ka yimaadaa beeraha iyo miyiga biyacadda waxay ku taal deegaan ay dadka intiisa badan ku tiirsan yihiin beerashada iyo dhaqashada xoolaha mid ka mid a waxyaabaha gaarka u ah biyacadde waa caradeeda deegaankanna waxaa ku kulma saddex nooc oo carro ah carro cad carro guduudan iyo carro madow oo dhooba ah kala duwanaanshaha dabiiciga ah wuxuu siiyey deegaanka fursado kala duwan oo dhinaca wax soo saarka ah carrada qaarkeed waxay ku fiican tahay beerashada meelo kalena waxay ku habboon yihiin daaqsinka xoolaha waxay sidoo kale ka tarjumaysaa hodantinimada deegaankan uu leeyahay saddex lugoodaa soo gasho saddex lugood haa lug madow carramadoobay ka timaad lugtaadu waa madowda haddii carramadow ka timaad lug madow lug cad oo ka timaada buur lugtaadu waa cadda dabuur ka timaad bacaad ku saaranta lug gaduudan waa mahaan aad joogto lugtaadu ma guduudno horta saddexdaas lugaa soo gashay kuna ganacsata ilaahay maadla ma aragtayaa waxeeran la timaad xurna eh oon la jajuubin iridda jowhir iridda ilaah maadla ma aragtayaa raagaceel iridda ilaah maadla ma aragta ceelbaraf inta ka dhexle cidaan imaane aan soo safrin ma jirto cadale waa u soo safartaa wixii la waayay biyacdaalaga soo jirsha waxaan ka soo dhammaannay suuqii xoolaha iyo ka sheekaynta qayb yar oo ka mid a taariikhdii degmada hagaag dhegaystayaal waxaan maraynaa bartamaha magaalada biyacadde markanna waa xilligii quraacda waa barqadheer nasiib wanaag booqashadaynan aan ku nimid degmada biyacadde iyo waxaa kulmay maqaayad cusub oo degmada laga hirgelinayo maqaayaddaas ayaan tegi doonaa wax cunto ah maqaayadda laguma hayo keliya waxaa lagu qalaa idaha weliba kuwa waaweyn ee jabsaday ee daawada ah maqaayaddaas ayaan booqan doonaa waxaan la kulmaynaa qaar ka mid a dadka halkaasi ku sugan oo aad u qiimeeya hilibka idaha
waxaan dalbanaa hilib daawo ah oo muugtahay awood fara badan laga helaayo iyo mid jireedbe iyo mid caafimaadoo kaleo fara badan marka iyadaasaan u fadhiyaa warhaygu dilina biyacadaan joognaa maqaayad waa cusub tahay waa beriga insha allah marka warhaygu dilina horta aan cuno markaan cuno kadib warayso
haddaanba dalbad waa arkaysaa waxaa xoostayda yaalla suufka aad u meldo maasha allah tabaaraka allaahu maqaayadda waxaan leenahay ilaahay maqaayad barakaysana ka dhigo waa cusubtahay haddaa ugu horraysa maantaa la furay waxaa weeye marka dadkana waxaan leenahay maaragtay ha laga faa'iidaysto ha la soo galo maqaayadda waa maqaayadda maaragta ma ahan magac maqaayad ma ahan waa maqaayad alaabteeda suufkan hadda ay tahay waa laga baxshay saddex boqoliyo toddobaatan laga baxshay leer nafka nafka meesha lagu qala saddex boqoliyo toddobaatan dolar naf laga baxshay waa dareemi kartaa wan qaalmed wana kii la dhihi jira waa waa daawo la cuna ma ahan hilib la cuna daawo la cunaya meesha
maqaayadda barwaaqan joogaa beriga oo yowmuljumco e maqaayadda maasha allaahu hilib aa lagu qalaa shay kale laguma sameeyo raashinaye hilibka jabsaday oo fiicana loo yimaadaa maqaayadda barwaaqa layidhaha maasha allah waa hilibka idaha dadka qaarkiis waxay dhahaan xanuuniy waxbaa laga qaaday Ee, hilibka idaha waa mudaawaadka oo ugu fiican waayaba Aha.
insha allahu dad badanaa ku caafimaadaba hadda adiga hilib baan dalbadhay oo jaba asigii baan haddaan raqaskiisiin kor fadhaa hadda maraqiyan cabuu hayaa saacan marka maasha allahu maqaayaddu waxaa waaye haysanaa.
wallaahi nimco fiican Quraan haysana haysan soo ma dad badana haysan hilibkee waa fareesh biriga haddaad ku qoraacato Mhm.
caawa xataa raashin u baahnid aad iyo aad marka maasha allah waa nicmo badanaa haysanaa maasha allah aad iyo aad aan u soo dhowaa maanta waa faraxsanaya walaxa aan arki jiraan haystaa waxaan haystaa hilib aan u baahnayna in badan oo daawo ku dheehantaa wax badan ku dheehan yihiin degmadayna daawooyinka laga hela maxaa ii sheegi kartaa wax badanaa laga helaa xanuunya badan oo daa- xanuunya badan oo daawo u yahay marka waa in badanaan sugeynaa ilaahay ma hadda iskale hadda maqaayadda wadi cusubtaa saaka la furay ha marwaaqaana leedaha aad iyo aad Ah, maasha Allah.
magaceeda ka dareemaysa ina barwaaqo ha inay barwaaqata uma jeedido waxaan hoos yaallo hilibka jabka yar haddaan cunno waa waa horaan ka dhammayn jiraan koo dareemay laakiin hadda waa noo hoos yaallo ma jeedido aad iyo aad waa dareemaya waa ku faraxsana inuu saa noo hoos yaallo Haye.
marqaadu maqaadu hanoo sii jirtaan leenna Maasha Allah.
hanoo sii kobcdo Maasha Allah.
Ah, barwaaqaana leedaha Ee, magaalada joogna magaceed degmada biyacda biyacdaan joognaa wilaayada islaamiga nooga shaqayso aad iyo aadaan ugu faraxsannahay xaalku waa degan yahay Maasha Allah.
aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waa ku qanacsanna maqaayad fiicanaan joognaa hilibaa lagu karshaa hilibka iriga idaha jabsaday oo mindaawaadka siisu aad u fiican yahay u ta- u tayo badan yahay igfishinka keliya xanuunka Aad iyo wax walbaba l- lagu- ugu fiican yahay lagu daaweeyo marka waa ku qanacsanna
maqaadan waa loo baahnayn maqaad nuuceedana bilas la- weli hore hore looma samayn Haye.
hadda maqaada barwaaqa loo baxshay waa maqaad hadda cusayba hilibka idaha ee jabsaday Aha.
ee aadna u xiisayno Aad iyo aad.
oo daawadiisana la faanshay sidii Mhm.
efishinka dhilmayada cagaarshowga idahan waa kubla uroyinaa la yidhi wax kasta uroyin ha waa lu- waa- waa- waa dijawsantaaba Haye.
marka haddii leerka raalli noqdo aadan aad- aad- aad- aad- aad u aan u nicmaysannahay biyacda haddaad tihiin
hilibka niman tirsano mibta qo jira aadi jirna biriri waxaa la yidhi degmadeenna waa inaan ruqa samaysana hilibka Haye.
waana naloo sameeyey haddaa cunnay Haye.
weli gacmo ma dhaqanin saacaan cunna saaciisana qaajoomayna haddaa Aad iyo aad.
wax rasho u baahamaysa Aad iyo aad.
marka waxaa waaye aad u nicmaysanna maya iduhu waa iduhu waa muhiim Haye.
idahan waxaa sidoo dhan ba waxaa waye inta wadanka soomaaliya loo cuno idaha u daawo badan Aad iyo aad.
una nafaqo badan Aad iyo aad.
dadda dhacay dadda jabay dadka ilaahay umadana duquubay oo hadda dalku yaraaday kulli idahaas hadday cunaan waa la dareemaya Aad iyo Ahi, waana waana waana dijabsannaha maasha allah tacaala hadday waxay lahayd ee, aa, ee, aa, wax kaa cuna ay lahayd ee, waa waa cuntay bal xaalad bismillaah een, waa cunay meesha hilib een, aad u macaan badan baruurna ah jiirnana guduudan aan ku cunno horta meesha Een, saad ogtihiin eh, shabeellaha dhexe marka la yidhaaho waxay caan ku yihiin waxyaalaha caan ku yihiin waxaa ka mid ah hilibka khaasatan ida iduhuna waa daawo hilibkooda iyo subagoodaba waa daawo waxay daawo u yihiin cudurro kala duwan sida ekfashinkaa lagu daaweeyaa feer xanuunkaa lagu daaweeyaa la- lafa xanuunkaa lagu daaweeyaa een, sokortaa lagu daaweeyaa een, xo- taranka ragga iyo dumarkaa lagu daaweeyaa wax badanay daawo u yihiin Een, waa ogtahoonoo ma ogtahay qa- xilligan xilliga waxaa lagu jira xilligii qabooyada lagu jiraa oo roobabka da'ayeen bartamaha magaaladan biya cadde waxaa ka muuqda ama ku yaala dhisme si gaar ah indhaha u soo jeedanaya waa masaajidka ugu weyn wilaayada shabeellada dhexe masaajid ay hal mar ku wada tukan karaan ku dhowaad kun iyo saddex boqol oo ruux ilaa kun iyo shan boqol oo qof sida ay dadka inoo sheegeen marka codka aadaanka uu hawada ku baaho dadku waxay bilaabaan inay xidhaan goobahooda ganacsi si ay u soo gutaan salaada waajibka ah masaajidkani ma ahan oo keliya goob lagu tukado ee waa xarun bulshada ay ku kulanto laguna barto diinta kitaabo iyo muxaadaraad ayaana halkan laga jeediyaa habeenkii markii ay gaarto biya cadde waxay yeelataa muuqaal kale leerarka waaweyn ee ku shaqeeya tamarta cadceedda ayaa iftiimiya waddooyinka magaalada nalalkaasi waxay sii dheereeyaan dhaqdhaqaaqa ganacsigooda waxay ammaan iyo bilic u kordhiyaan magaalada horumarka ka jira degmada waxay astaan u tahay isbeddelka ay biya cadde soo martay laga soo bilaabo ceelkii biyaha laga helay ilaa magaalo iftiin leh magaalada sidoo kale waxay leedahay fiyaalo waasic ah iyo dhismayaal cusub oo sannadba sannadka ka dambeeya sii kordhaya maalgashi cusub ganacsiyo cusub iyo qoysas cusub oo dooranaya inay halkan ku dhisaan noloshooda waa calaamad muujinaysa in biya cadde aysan ku noolayn oo keliya taariikhdeeda balse ay indhaha ku hayso mustaqbalkeeda maanta biya cadde waa magaalo leh suuq isku keena kumanaan qof waa magaalo ku tiirsan dhulbeereedka iyo xoolaha waa magaalo ay ka furan yihiin dugsiyo lagu xifdiyo qur-aanka kariimka laguna nooleeyo maskaxda jiilka cusub waa magaalo uu ku yaal masjidka ugu weyn ee gobolka marka loo eego halka lagu tukado waana magaalo habeenkii ku iftiimta tamarta cadceedda laakiin waxaa ka weyn dhammaan dhismayaasha iyo suuqyada waa dadka dadkii biyaha ka dhigay bilow nololeed dadkii dagaalada ka dhigay cashar la qaato dadkii rajada ka dhigay jidka horumarka biya cadde waa xasuus taariikheed waana xarun ganacsi waxay ku hoos jirtaa ku dhaqanka shareecada islaamka muddo sannad iyo dhowr bilood laga joogana waxaa laga xoreeyey cadowgii duulaanka ahaa ee buqno goonayay horumarka ay tiigsanayaan bulshada halkan ku nool waa magaalo qoraysa bogog cusub oo ka mid noqonaya taariikhda أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa degmada kamsuumo ku qabatay tartan rimaayo ah oo u dhexeeyey golaha dhaqanka ee wilaayada gobolka waxaana sidoo kale tartankan iyagana goobjoog ka ahaa doctor xanafi iyo sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah haddaba ku soo dhowaada tabin aan ka samaynay intii tartankaasi toogta ah uu socday bismillaah waxaan ku sugannahay goob fagaaro ah oo galabta ay ka qabsoomi doonto insha allah toog ama rimaayo ay wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose u qabanayso odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka haddaba waxaa hadda odayaasha dhaqanka igala jooga suldaan mataanow oo ah suldaanka beesha biimaal haye suldaan soo dhow bal galabta ka war halkan alxamdulilah waa fiicannahay waa dhowahay walaal maanta waxaa halkan u joognaa rimaayo ee qabatay wilaayada jubbada hoose gaar ahaan maktabka waaliga abu yuunus waxaa halkan insha allah rimaayo ku tartami doona oona abaalgud la siin doonaa nuqabada jubbada hoose ciddii hadda nasiib u yeelatan insha allah waxaan filaynaa in ay heli doonto maxaa la dhahay abaalmarintii uu waaliga sheegay kulley nasiibku waxay noqon doonta ilaah og laakiin hadda kulley abaalmarin la bixin doonaa waana hadda kulley meesha ugu horeyso saan qiyaasaya waa boqol mitir ilaa iyo siddeetan kama yaro marka insha allah waa u taagannahay insha allah anna waxaan rajeynaa insha allah abaalmarintaas waaligu sheegay inaan heli doono kaalinta koowaad aan geli doono salaadiinta kalena waa wada rajeynayaan marka insha allah amarkana ilaah xaggiisa insha allah uun tala saaranaynaa waana gemaynaa insha allah jasaak allah khayr waa sugeynaa kaalinta aad geli doontid waxaan ku guda jirnaa mashruuceenna tabinta ah ee aan ka samaynayno rimaayada ay wilaayada jubbada hoose ee u qabatay odayaasha dhaqanka ee wilaayada hadda waxaa ila jooga doctor xanafi oo ka mid ahaa wafdi culimo ah oo maanta safar ku yimid wilaayada islamarkaasina ka qaybgelaya rimaayada galabta halkan ka dhacaysa ama toogta doctor soo dhow bismillahi raxmaan raxiim aadaan ugu faraxsan runtii inaan ka qayb qaadano rimaayada oo sunna nabigeena ka sugnata calayhi salaatu wasalaam in la muraajaceeyo oo marwal laga warqabo dadkan waa ku baraarujinaynaa waa dhaqan fiican waa caado fiican waa waxaan rabnaa ilmaheena iyo awlaaddeena ku badbaadino waa soo dhaweynaa insha allah taala guuna waan rajeynaa insha allah tacaala inaan kaalinta koowaad geshid aad iyo aad u jeclahay insha allah taala jasaak allah khayr jasaak allah khayr sheekh balle ayaa ka mid ah dadka maanta halkan jooga oo rimaayada u diyaarsan inuu ka qayb galo oo asna maanta wilaayada jubbada hoose marti ku ah soo dhowo sheekh balle
aad jasaak allahu khayran insha allahu waa gelaynaa insha allahu rimaayada waana min addiin weeyaan nabiguna wuxuu yihi sala allahu aleyh waali wasalam alaa ina alquwata aramyu xoogga lagu sheegaya waa ganida weeyaan xadiidkani waa tuu ahaa gana waxaa weeyaan reer bani ismaaciil awlaadiisay insha allah waa gelaynaa ilaa idankiina cadowga saan u gelayno ayaanu ku baranaynaa ilaahay baana ku maarsan subxaana wa tacaala guulla waa rajeynaa insha allah
sidoo kale hadda waxaa ila jooga afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose nabad nabadoon maxamed cabdi duuba soo dhowow nabadoone bal ka waran galabta maxaad ka rajaynaysaa toogtan ama rimaayadan بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آه، ما شاء الله waxaan rajaynayaa kolley guul iyo nasri baan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa aad baan ugu faraxsanahay maadaama ramyi halkaa ka dhacayo oo nabi calayhi salaatu wasalaam uu yidhi noqda eh, ibnu Isa- binu ismaaciil Ah, irmu binu ismaaciil Eh, faina abaakum kaana raamiya u yidhi macnaha aad baan macnaha u jecelahay aad baan ugu faraxsanahay biidni illaahi tacaala kaalinta koowaad inaan helgeli doonaan ilaahay ka rajaynaya insha allahu tacaala yaa is leedahay kaalinta uu kugu cariirin karaa waxgaradka iyo mas-uuliyiinta halkan jooga oo aad u jeedid جزاكم الله خير أرتو الله وسؤال في عنا نوال بو ترتمي وحاوي وحن أها.
برجينيا كلنا درجة عندنا وأن ولا عليه نوال بالرجدة سوق نوال بنو كعلنت كواد قالوا أدب وجعلي هاي مركم أدام يعني ولا الله إسكم إذا هاي نينك إلى سبحانه وتعالى وافجيهم بحرت جلي لكن نوال بو حوجعلي هاي كعلنت كواد إنه قالوا bal hadda hal mar isha ku fiiri qofka qoriga haya ee xabadda ridi raba waa kuma Een, hadda waxaa gacanta ku hayo ducaada ama sheekh balli jazaahu llahu khayr ay hadda gacanta qoriga ku haysto kolley inuu riduu rabaa biidn illaahi tacaala wuxuu nasiibkiisa ku helan u arki doonaa insha allah insha allahu tacaala waa arki doonaa wuxuu nasiibkiisa ku helo
mar haddaad saa tiraadi isweyde markaasaa dhin inaad sii daysaa mar haddaad saa tiraadi askarta hor kuma jirto Een, waxaan ku guda jirnaa een, rimaayadii ama toogtii ay wilaayada jubbada hoose u qabatay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada gobolka hadda waxaa ila jooga waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunus sheekhana soo dhowow wadhowa jazaaka allahu khayran Een, alxamdulilah uma alxamdulilah waxaan ku guda jirnaa een, rimaayadii iyo toogii ee, odayaasha dhaqanka islaamigii iyo culammadii rabbaaniyiinta ah Een, ee, shirkii usoo gebagaboowey ayaa waxaa loo soo khatamayaa dabrid waa maqlaysa hadda waxa dhacaayo hadda waxaa gacanta ku haysta ee, doctor xanafi baa hadda haayo waa liifaya waa ujeedaa handhaha isku toosiyey waa ku aadiyey meeshiiba ku aadiyey wamaa ramayta id ramayta walaakin allaha ramaa Een, waa heli markaan toogda iyo diyaargarowga iyo intaas waa min addiin waaciduu lahum mastadactum min quwa wamin ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduw allah waxaa ku caragelinayna markaana codowga allah subxaana wa tacaala waxaa ku farxinaynaa een, muslimiinta meel kastoo ay joogaan muwaxidiinta meel kastoo ay joogaan qulubtoo ku shaafinaynaa baasha waa socotaa tartan ba lagu jiraa qofkii kaalinta koowaad galana ee, waxaa rajaynayaa in meesha een, abaalmarin iyo wax meesha ka- kala kulmo qof kasta waa faraxsan yahay dhaqanka muujuud markaad fiiriso iyo qaabkooda wuxuu leeyahay qof kasta markaan adag ilaahay kugu aadiyo een, adaa kaalinta halayso waxaas baa lagu sheekaysanaya alxamdulilah waxaan leenahay markaa dadka guud ahaan waxaan leenahay dadka muslimiinta toogda ha lagu dadaalo ramyiga ha lagu dadaalo intaas baan leenahay fajazaaka allahu khayran waa hagaag waxaynu ku guda jirnaa tabinteenna rimaayada ama toogta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u qabatay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka hadda waxaa ila jooga mid ka mid ah salaadiinta soo dhowow magacaaga iyo meesha aan ku sugannahay galabta bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa suldaan maxamed carab waxaanu ku sugannahay ee, de- gobolka jubbada hoose meel ay ka dhacaysa rimaayo layskugu keenay waxgaradka iyo walaayada iskugu yimaadeen halkaasoo maanta shir shirweyne ka dhacay lagu soo gebagabeeyey haddana aan ku jirno gebagabadii rimaayadii iyo nin walbaba maxaa taqaanaa iyo aan ku jirnaa wakaha ka waran adi ma gashay weli xabadda ma ride maya haddaan taagan aniga haddaan sugayaa haddaan u taaganahay inaanu guulaystaan filaya haddii ilaah yidhaahdo aan cabdi suldaan cabdiweli iyo suldaan cabdiqani iyo suldaan maslax inaan ka guulaysto aan weli filaya haddii ilaah yidhaahdo wilaayadu waxay ballan qaaday qofkii kaalinta koobaad gala in abaalmarin la siin doono ka waran ma islaada kaalinta koowaad geli kartaa insha allah saasaan waxaan tamarmaayada u geliyey tartankaba waa inaan dhammaan ka guulaystoon kaalinta koowaad aniga gala insha allah
jazaaka allah khayr weli waxaad maqlaysaan dhawaaqa rasaasta ee rimaayada ah ee galabta ka socota degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaas oo ay ka socoto toog tartan ah oo wilaayada jubbada hoose u qabatay waxgaradka waxaa ila jooga hadda mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee munaasabadan ka qaybgelaya soo dhowow magacaaga بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى أنا مقعيكم بالله واي ويس إبراهيم شريف بشير ما شاء الله تبارك الله إيه ما أنت إيه حفلة دير أيان كجرني جبجبدين وحن كسر جبجبيننا رمايو أو لو قبطي أضياش رقنك إن يكتوك برتان سيدا أي ودي الجروان إن يقال بري سي أتوجن لهاين ماذا حاضر إيو إن شاء الله من جمهور هذا قار إن شاء الله تعالى توكتير ونصعتا ما شاء الله تبارك الله ولا يد جوال كجبضة هو سبحان الله إن هاي إن الله سوء العليو برنامج كانوا كله aad baan ugu farxaynaa Ee, waxaa waay, waxaan u taaganaa xaalad dagaal baan ku jirnaa jahaadaan ku jirnaa in nala soo celceliya rimaayadaan oo kale waan ku faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa insha allahu tacaala toogtiin waa noo socotaa iyo iyo liifkii insha allahu tacaala aad baan u faashaalaynaa waana faraxsannahay maanta maasha allah jazaaka allah khayr jazaaka allah khayr waxaa ila joogaa sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee munaasabadan maanta lagu soo maamuusay islamarkaasina qaybta ka ahaa shirweynihii u dhexeeyey odayaasha dhaqanka iyo wilaayada jubbada hoose soo dhowow magacaaga magacayga waxaa la yidhahdaa nabadoonka nuur cabdi culuw ee waxaan ka soo jeedaa gobolka jubbada hoose wadatashi ka dhacay maanta gobolka jubbada hoose ee gobolka jubbada hoose odayaashii culummadii luqumadii salaadiintii qodobo aad iyo aad u qiimo iyo u qayo badan ayaan kala kulannay waan qaadanay haddaan nahay luqumadii gobolka jubbada hoose ee maanta waxaan taaganahay meel oo macnaha xafladay lagu soo xiraayo ee xabadaha dhacaya waad maqlahaysaan waxaan u diyaargaroowahaynaa cadowga nagu soo duulay waddankeena ku soo duulay inaan macnaha madaxa garabka meel allala meeshan annaga aan liifno inay ku dhacda ayaan halkaas aan xafladdii maanta ku soo gebagabaynhaynaa jazaakum allahu khayran waana u diyaargaroonahaynaa cadowga ku soo duulay waddankeenna waxaan ku baxaynankan luquma ahaan anoo ku hadlaya afka luqumada gobolka jubbada hoose naf iyo maal waan ku baxaynaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale dad aan la jooga hadda islamarkaasina rimaayada gale waxaa ka mid ah suldaan cabdiweli suldaanka beesha sade soo dhowow suldaane بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسلطان عبد الولي حسن مدويرو سلطان كبيش السدي جزاك الله خير ان اذا عدى الاندلس وسو دوينيا ان انغا اه نقوده جبده هوسه waxaan halkan noogu soo dhamaaday kulan kulan guud ee wada tashi ee looga looga arinsanayo masiirka ummadda degan ee jubbada hoose wilaayada iyo nuqubada shirka waa u soo gabagabowey waxaan ku soo gabagabeynay rami waa u jeedaan waxaan leenahay insha allahu tacaala kulley cidda guulaysata meeshaana laga ogaan doonaa waa tartan cidday raaci doonta lama yaqaan guusha waxaan rajaynaynaa inay guushana raacdo waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed baaqya la soo saaray oo looga hadlayo muqaadaraadka fisqiga oo looga hadlayo maxaan ku irahdaa dhirta la jarayo oo looga hadlayo gaalaysiinta iyo ummadda wax ku socdo waxaan rabnaa baaqyadaas aan soo saari doonno inay ummadda dhaqangeliyaan sidaan u sheegnana ay u qaataan sida badeecooyinka la dhigayo oo maxaan ku irahdaa meelaha duurka ah oo fisqiga uu ku hosduugan yahay gabagabada waxaan leenahay alqudus iyo soomaaliya inaan la yuhuudeyn karin jazaak allah khayr suldaan cabduuli weli waxaan ku guda jirnaa mashruucii toogta ama rimaayada ee wilaayada jubbada hoose u qabatay maanta waxgaradka wilaayada gobolka hadda waxaa ila jooga suldaanka guud ee beesha cawrama leh ee wilaayada jubbada hoose suldaana soo dhowow waan dhowa haye ka waran maanta sida halkan wax uga socdaan adiga ma gashay rimaayada kaalinta aad rajaynaysa maxay tahay waa fiicanahay waan galnay rimaayada muxuu ahaayen waxaana u galnay insha allaahu maadaama cadow uu isu soo kaana bahaystay annagana aan nahay nuqbadii soomaaliyeed oo gobolka jubbada hoose ama jubbooyinkaba inaan muujinno waxay nooga dhigantahay annagaoo taraam iyo muxuuaa tooganayna ninka la yidhahdo netanyahu oo kale aan filayaa kaalinta koowaad ama kaalinta labaad inaan galo
kaalinta koowaad inaad kasaan rajaynaysaa jazaak allah khayr jazaak allah khayr soo dhowow magacaaga bismillahi raxmaan raxiim walaal magacaygu waa cali waa naqiib ka mid ah soolaabiyiinta jubbada hoose insha allahu tacaala maanta farxad biil ayaan ku jirnaa marka rimaayada insha allahu tacaala waxay tahay mid loogu diyaargarooway cadowga rimaayad aad u culus oo odayaal iyo macala waxgarad iyo kulli ay ka mid yihiin culimo oo marti ah oo meelo fofog ka timaaday salaadiin jubbooyinka isaga timid kaasoo rimaayadaasoo aad iyo aad u qiimo badan ay ka qayb galeen ilaa afartameey ah kuwaasoo doonaya insha allahu tacaala cadowga inay ka hortagaan horarka ah xabadahaagii waa soo ridatay kaalintee ayaad rajaynaysaa maasha allah anigu aba gale kaalinta birima ayaan ku jiraa abaalmarin waa abaalmarin aa lii siiyey kaalinta horaan galay laakiin weligu laguma dhawaaqin laguma dhawaaqin laakiin waaba ogaa insha allahu tacaala nin oo dadaala wax juuti la soo geliya ayaa nahay waa sii niyeysanaysaa miya abaalmarin badanay u siiyey haye nabadoon adig magacaaga aniga yores cabdulaahi ayaa la yidhaahda haye ka waran maanta halkan waxa ka socda maanta meeshaan waxaa ka socda waan hor la arki maaha annaka waxaan ku dabaaldegahaynaa sidii aan gaalada yeeli lahayn sidii aan u toogan sidai aan u deli lahayn wixii aan ku samayn lahayn ayaa maanta dhowltus meesha ku samaynayna ilaahay may hadduusan trump iyo netanyahu sidii loo toogan lahaa la baranaya haa sidii loo toogan lahay gaalka ayaa meeshaas ku baranaynaa annakoo nuuqubada jubbada hoose ah waxaan doonaynaa in annaka aan horgalno furunta
ad ma ridid xabadahaaga aniga xabadayda waa riday laba xabadaan ribay waa inaan la helayaan u malaynaa inaan la hesho laakiin weli laguma dhawaaqin weli laguma dhawaaqin waa kuu rajeynaa insha allah kaalinta kood gasho anoo taagan ayaan riday hamuu fadhiisan aniga jazakallah kheer jazakallah kheer haddana waxaa ila jooga suldaanka beesha harti ee wilaayada jubbada hoose suldaan maslax suldaan maslax sudhow waa dhowahay maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idaacadda ku dhowahay marka hore inshaa raxmaan si guud ahaan waxaan salaamaa amiirkeenna abu xuweyda sidoo kale waxaan salaamaa amiirkeenna abu yunis walaayada jubbada hoose waxaan ku faraxsannahay maasha allah maanta kulanka aan la kulanay walaayada jubbada hoose haddii aan nahay nuqobada ku dhaqanka sharcada islaamka haddeerna waxaan taagannahay rimaayaan taagannahay inaan isbaraweyno nin walbo sidii macnaha berri uu gaalkiisaga toogan lahaa aadaan ugu faraxsannahay insha raxmaan arrinta ayadaa waxaana rajaynaa insha raxmaan kaalinta kuwaad inaan qaato asalamu calaykum waraxmatullahi badahaaga waa ridatay waa ridata maasha allah jazaakalla kheer jazaakalla kheer ugu dambeyn waxaa soo dhammaaday tartankii rimaayada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay u qabatay odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka waxaan ka war dhowraynaa ku dhawaaqista natiijada gabagabada ah iyo cidda kaalinta koobaad gasha waxaana warqadii hadda loogu dhawaaqayay gacanta ku haya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis uu natiijada ku dhawaaqi doona والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتحية odayaasha dhaqanka iyo ulmadii markii wujuuhdooda saan u fiiriyo qof kastaba waxaan isku celinayaa faradarteeda qosol iyo wuxuu rajaynayaa inay kaalinta koowaad galo allow yaa kaalinta koowaad noqon doon anagana fikay waa ku jiray laakiin haasku malaynin aan isdhahayo sigaa isgeejina ma ah way raggii guddigii noo soo sheegeen halkaan ku sheegaynaa ilaahay baa ku mahadsan raggii waa dadaaleen dhammaantooda waa wada guulaysteen allahu akbar raggi laakiin haddii la tartamo waa la kala harayaa uleys male taas taas uleys male haddii la ordo ma ogtahay ordka waa la kala dheerayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha way tartameen waa kala dheereeyeen culays ma leh jazaakum allahu khayran kaalinta koowaad boqolkiiba boqol waxaa keenay suldaan cabdiweli allahu akbar kaalinta labaad kaalinta labaad ayagana kama gaabinen laakiin wax yar laba qof baa isla gashay kaalinta labaad laba qof baa isla gashay labada qofood oo meesha ku qoran laba qof isla gashay suldaan maxamed carab iyo maalim maxamed duuba afhayeenka ku dhaqanka shariicada islaamka allahu akbar boqolkiiba waxay keeneen sagaashan bay keeneen sagaashan bay keeneen kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad intaas bay galeen raggi kale dhammaan markii la wada fiiriyo waa isku dhudhowaaylaakiin waa leenahay guud ahaan waa la wada guulaystay ilahayna waa weydiisanaya subxaana wa tacaala in ikhlaas nooga dhigo annaga oo codow u diyaargaroweyno aayadda ilaahayna dabaqayno ilaahay baa ku mahadsan waxaana leenahay namaya ha la xoojiyo towda ha la xoojiyo irmu ree bani israa'iil fa ina abaakum kaana raamiyan marka intaa ha lagu dadaalo fajazaakum allahu khayran kaalinta koowaad suldaan cabdiweli madoowe yarow waxaa u halay abaalmariin boqol doolar
suldaan adiga dareenkaa ka war suldaan cabduuli maadaama kaalinta kooda ku guulaysatay allahu akbar allahu akbar ilaaha ku mahadsan dhammaan nuqubada waa guulaysteen anigana lambar kow waan u qaaday aad baan u faraxsanah boqolkiiba boqol aad baan u faraxsanah insha allahu tacaala salaadiinta waxaan leeyahay dadaala oo ramiga hala barto oo hala baxo galab walba waxaa weeye ninkiiba soddon xaba intuu qaato magaalada bannaankeeda ramigaa barto jazaaka allahu insha allah sanad dambena waa la tartami doonaaye nimayo isoo giijiya intaas ayaan ku soo gabagabay toogtii ama rimaayadii ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee u qabatay waxgaradka wilaayada gobolka waxaana kaalinta koobaad galay suldaanka guud ee beesha sadex suldaan cabdiweli waxaan idin leenahay fii ammaanilah guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen arbaca ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmeenno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل